dallada ururada bulshada rayidka ee puntland ee loo soo gaabiyo punsa ayaa war-saxaafadeeda ka soo saartay xalay wadahadallada la filayo inay maanta u furmaan madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ee magaalada garowe hadda ku sugan ayaa dallada waxay madaxda kulmaysa ugu baaqday inay ku xalliyaan arrimaha lagu kala fog yahay faahfaahin arrintaasi ku saabsan waxaa garowe kasoo diray waryahayga nuux muuse birjeeb
war-saxaafadeedkan ay soo saartay buunsa ayay ku qodobaysay qodobo ay u aragto in loo baahan yahay in dhinacyada ay isku afgartaan kulankooda maanta uga furmaya magaalada garowe guddoomiyaha dallada buunsa faysal axmed warsame oo u waramay v o a ayaa sheegay in wadahadalladan ay ahmiyad gaar ahi leeyihiin islamarkaana ay ugu baaqayaan dhinacyadan inay heshiis ka gaaraan arrimaha ay ku kala aragti duwan yihiin dallada bulshada rayidka ee puntland punsa waxay uga mahad celinaysaa dowladda federaalka ah ee soomaaliyeed iyo dowlada xubnaha ka ah shirkooda wadatashi ee shanta bisha shanaad laba kun iyo sagaal iyo toban ka furmi doona magaalada garowe wadahadalladaas oo ahmiyad ballaaran u leh danta dalka iyo dadka soomaaliyeed maadaama ay bulshadu xilligan la daalaadhacayso abaaro amni darro iyo adeegyada asaasiga ah oo liita uuna jiro walaac bulshadu ka qabto siyaasiyiinta soomaaliyeed waxay dallada buunsaa ugu baaqaysaa in laga heshiiyo qodobada ahmiyadda u leh dalka ooy ka mid yihiin lamber kow xeerka doorashooyinka laba kun iyo labaatan laba kun iyo ko iyo labaatan lamber labo dhammaystirka dastuurka lamber saddex nooca uu noqonayo habka cadaaladda afar qeybsiga khayraadka resource sharing lamber shan qeybsiga awoodda power sharing lamber lix amniga qaranka ugu dambeyn waxay dallada bulshada rayidka ah rajeynaysaa in shirkaasi kasoo baxaan qodobo muhiim muhiimad u leh bulshaweynta soomaaliyeed heshiisna laga gaaro dhammaan waxyaabaha lagu kala aragti duwan yahay shirka maanta lagu wado inuu ka furmo magaalada garowe oo ay ku dhan yihiin dhammaan madaxda haddii ay noqon lahayd maamul goboleedyada iyo dowladda dhexeba ayaa ah mid shacabka soomaaliyeed ay isha ku hayaan maadaama kulamo badanoo hore ay noqdeen kuwo aan laga dhaxlin wax natiijo ah nuux muuse birjeeb v o a garowe